إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka alfurqaan kuwada ugu dooron weerar dhabagal ah ayaa lala egtay ciidamada shisheeye oo dhaqdhaqaaq ka waday shabeellaha hoose itoobiya iyo masar ayaa hub sharci darro ah kusoo qufaysa soomaaliya kuwaasoo dan isku mid ah kale hubkaasi culimo iyo mas-uuliyiin ayaa ka qaybgalay munaasabad lagu maamuusayey labaatan arday oo ka aflaxday mu'asasada jiilul khilaafa oo ku taala deegaanka kunyabarow ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisinaya askarta dowladda federaalka ku leeyihiin magaalada baardheere ee gobolka gedow taliyaha ciidamada itoobiya ayaa sheegay inaanay dekad oo keliya doonaynin balse ay rabaan badda ay iyagu maamulayaan beesha reer ugaas sharmaarke ayaa beeco la gashay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib kulan ballaaran oo dhexmaray hogaanka beesha iyo wilaayada gedo xiisad ayaa ka taagan magaalada boosaaso halkaas oo lagu rasaasiiyey gaari ay la socdeen xubno ka tirsan qoyska taliyaha ciidanka b s f ta hogaamiyaha maamulka somalilan ayaa mar kale ku celiyey in is-afgaradkii ay la galeen etoobiya uu si rasmi ah dhowaan u dhaqangeli doono آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhur isniin ah taariikhdan ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bishii sagaalaad labada kun afar iyo labaatan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran weerar dhabagal ah ayaa lala egtay ciidamada shisheeye oo dhaqdhaqaaq ka waday shabeellaha hoose milatariga mujaahidiinta xarakada al-shabaab ayaa waxay maanta kamiin u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanka danow iyo golweyn ee shabeellaha hoose ilaa iyo haddana lama soo warin ciidamada shisheeye khasaaraha ku gaaray kamiinkaasi balse wixii kasoo kordha wararkayaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan insha allah itoobiya iyo masar ayaa hub sharci darro ah kusoo qufaya soomaaliya kuwaasoo dana isu mid ah ka leh hubkaasi tafaasiil ku aadan warkaasi cabdisamed cabdulaahi ayaa soo jeedinaya dowladaha itoobiya iyo masar oo ay ka dhexayso xurguf dhanka biyaha webiga niil ayaa ku howlan soo daabulidda hub aad u badan oo fudud oo ay soo gelinayaan dalka soomaaliya iyagoo dhinacyo kala duwan siinaya hubkaas labada dowladood khilaafka u dhexeeya ee biyaha ma doonayaan inay saameynta khilaafkaasi u raraan waddamadooda balse waxay doonayaan in colaadooda iyo dagaalkooda qabow ay keenaan soomaaliya kana dhigtaan fagaaro ay ku loolamaan dowladda itoobiya waxa ay dhowaan muddo laba goor ah inta la ogyahay hub fara badan usoo dirtay gobollada dhexe iyo gobollada waqooyi bari hubkii gobollada dhexe waxaa furtay bulshada reer cabudwaaq halka hubkii ay u dirtay waqooyi barina uu tagay halkii hadafka ahaa oo ah magaalada garowe uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland masar oo iyana ka daba qaatamaysa tallaabooyinkaas ayaa xalay hub ka soo dejisay dekedda magaalada muqdisho iyadoo dowladda federaalka ay fasaxday dhammaan shaqaalaha dekedda oo ay u aragto in qaarkood ay xog siin karaan dowladda itoobiya sidoo kale waxaa la xiray waddooyinka muqdisho siibatan maka al mukarama waxaana la arkaya qaar ka mid ah muuqaalo laga soo duubay dekedda oo muujinaya in hubka masar keentay aanu ahayn wax cusub balse uu yahay un inta badan hubkii ay horey u haysatay dowladda federaalka sida lagu arki karo muuqaalo lagu duubay taleefanada gacanta gawaari hub ay ku raran yihiin ayaa waxaa xalay ilaa saakay ay ku noqnoqonayeen inta u dhexaysa dekadda muqdisho iyo xarunta wasaaradda gaashaandhigga ila wareedyo ayaa sheegayay in hubkan la doonayo in la geeyo xeryo ay ciidamada ka socda masar ka degayaan muqdisho maadaama kuwa atmis bixitaankooda uu aada u soo dhow yahay etoobiya ayaa horey u sheegtay inay kasoo horjeedo in masar ay saldhig ka samaysato meel soomaaliya ka mid ah arrintaasna ay ku qasbanaan doonto inay jawaab cad ka bixiso sida ay hadalka u dhigtay xiisadaha u dhexeeya masar iyo etoobiya ayaa u muuqda kuwa lagu mashquulinayo dadka soomaaliyeed xaqiiqaduna waxay tahay in etoobiya iyo masar marka colaadooda laga yimaado inay ka wada mideysan yihiin la dagaalanka cid weliba oo ku dhaqmaysa diinta islaamka sida ay sheegayaan siyaasiyiinta aadka ugu xeel dheer arrimaha afrika culimo iyo mas-uuliyiin ayaa ka qayb galay munaasabad lagu maamuusayey labaatan arday oo ka aflaxday mu'asasada jiilul khilaafa oo ku taala deegaanka kunyabarow ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose warbixinta warkaasi cabdifataax faarax diiriye ayaa inuu hayaa munaasabad ballaaran oo shahaado lagu guddoonsiinayay arday dhammaystay kitaabka qur'aanka islamarkaana xifdiya ayaa waxay ka dhacday deegaanka kuyabarow ee shabeellaha hoose mu'asasada jiilul khilaafa waa mu'asasada ay ka qalinjibeen ardadan kuwaasoo tiradoodu gaaraysay ilaa labaatan arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal oo shan iyo toban gobdho yihiin halka shanna wiilal ahaayeen xafladda oo ahayd mid si heersaraa loo dhigay ayaa waxay si gaara uga dhacday hoolka jiilul khilaafa ee xifdinta qur-aanka kariimka iyadoona ay ka soo qaybgaleen culimo mas-uuliyiin nabadoono waalidiin ardayda mu'asasada iyo qibo badan oo bulshada deegaanka ka mid ah aayadaha qur-aanka kariimka ayaana daafur weyd bandhig ay samayn doonaan ardayda iyo kelimaadka ay culimo iyo nabadoono iyo waalidiin lagu casuumay xafladda intaasi kadib qaar ka mid a ardayda qalinjabinayay ayaa waxay goobta ku soo bandhigeen wax ka mid ah cilmigii iyo qur-aankii ay mu'asasada ku barteen waxaa intaasi xigay kelimaad ay madasha ka jeediyeen qaar ka mid ah culimmadii iyo waxgaradkii lagu martiqaaday xafladda kuwaasoo ay ka muuqatay farxad iyagoona ammaan iyo mahad u soo jeediyey gabdhaha maamulka iyo macallimiinta ka ah mu'asasada jiilul khilaafa kuwaasoo u istaagay inay soo saaraan ilmo anfaca islaamka iyo muslimiinta sheekh fu'aad maxamed khalaf sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin iyo sidoo kale sheekh faarax cali xuseen oo ka mid ah culimmada diinta islaamka kana mid ahaa culimmadii ka soo qaybgalay xaflad ay ku qalinjabinayeen qaar ka mid ah ardayda wax ka barta mu'asasada jiilul khilaafa ee xifdinta qur-aanka kariimka ayaana halkaasi ka jeediyey kelimaad dhinacyo badani taabanaya oo intooda badan ay ku bogaadinayeen macallimiinta maamulka iyo ardayda jiilul khilaafa dhallinyaradan soo koraysa ee jiilka khilaafada oo ranti ramsi weyn oo muslimiintu ay beegsanayaan khilaafadii islaamku inay soo noqoto oo gaaladu dumiyeen waxa lagu soo celin karana waxa weeyaan kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala koryeelkiisa iyo kudhaqankiisa iyo xifdintiisa taasaa lagu gaari karaa ilaahay ha barakeeyaan leenahay kutaabta amaba ardayda qalin jebinaya iyo kuwa kale iyo dhammaantoodba ilaahay ha ku suga qalbigooda qur-aanka dhammaanteenna ilaahay hana fahamsiiyo qur-aanka qaabkii qur-aanka aan u fahmi lahayn macaanidiisa aan ugu dhaqmi lahayn axkaamtiisa ilaahay hanugu hanuuniyo ilaahay wuxuu leeyahay ina aladiina yatluuna kitaab allahi waaqaamuu الsalaata waanfaquu mima razaqnaahum sira waclaaniya yarjuuna tijaarata lan tabuur dadka liibaanaya ee tijaaradooda ay guulaysanayso ama ay ribxayso waa kuwa kitaabka ilaahay raaca qur-aankani waa kalaamu rabbi alcaalamiin alle baa noo soo dejiyey ummadda dadkii qaatayna alla waa ku sharaf yeelay dadkii ka tegayna way dulloobeen waxaan allah oga mahadinaynaa subxaanahu wa tacaala qur-aankan uu noo soo dejiyey ehelkeedana uu nagu daray alle ayaan mahad aan la dhammaanayn iskale uma daalika mahadda alle cid la qaybsanaysa male wax badan kadib waxaan u mahadalcelinayaa gabdhaha muslimaadka isu taagay inay jiilkan wax baraan magacan ah mu'asasatu jiil alkhilaafa waa qariib weeye in lagu hamiyo ay gabdho muslimaada intay isu tagaan ay yidhaahdaan aanu u bixinno mu'asasadan khilaafada jiilkii soo celin lahaa ilaahay baa allah baa ku mahadsan magaca laftigiisa tawfiiqa wamaa tawfiiqii ilaa billaah calayhi tawakaltu wa ilaahi uniib tawfiiqda allah bixiyo inay ilmahan dareemaan inay khilaafo ka maqan tahay lagu tarbiyeeyo inay khilaafadii soo celiyaan waa alla fadligii weeye dhanka kalena nabadoonnada iyo waalidiinta oo iyaguna goobjoog ah holka ay ka dhicisay munaasabadda ayo waxay aad u riyaaqeen sida wacanay jiilul khilaafa u soo saartay jiil dahabi oo bartay kalaamka rabbi weyne oo maalinta qiyaamaha la iska abaalmarin doono u tahniyeynayaa carruurta yaryarkaa ee mataqaanaa khayrka faraha badanne oo ay barteen soo bandhigay kalsoonina siiyey macallimiintii waxbartay iyo waalidiintii dhashay anoo magaceyga ku bilaabayo uma aasiyo waxaa meesha maanta iigu qalanjibiyey saddex cunug oo ka magaciisa la yiraahdo mucaad cabdulaahi xasan iyo maxamed cabdulaahi xasan iyo aasiya cabdulaahi xasan maasha allah aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta ilaahay mahad u sugnaatay kasakoow macalimiinta juhdiga kusoo bixiyay ayaa meesha maanta uga mahad celinayaa magaceyga waa uma anas waxaana maanta waa maalintii igu farxadda badneed waxaana dareemaa farxad aad iyo aad u weyn dareenkaygana maba qiyaasi karayaba waxaana halkan maanta qur-aanka iigu dhameeyey laba cunug oo kale ah anas liibaan maxamuud iyo asmaa liibaan maxamuud waana maalintii iigu farxadda badneed waana madarasada ay ku bilaabeen kuna ay dhammeeyeen waa qur-aanka
waan ku faraxsannahay maanta dareenkayga waa zaa'id
saddex gabar ayaa qur-aankii ii dhammaysay magacyadooda waxaa kala dhahaa maqdis bilo maxamuud iyo maa'ida cabdinuur cilmi iyo maariye cabdinuur cilmi alxamdulilaah uma alxamdulilaah ilaah ayaa mahad ku mahadsan gabagabadii waxaa abaalmarino iyo hadiyado qaaliya la guddoonsiiyey dhammaan ardaydii qur-aanka dhammayday macalimaadkii waxbaray culimmadii ka soo qayb gashay xafladda iyo nabadoonnadii goobjoogga ahaa madasha xafladda ah waxaana si gaara loo abaalmariyey ardaydii kaalmaha horgalay ugu dambayntiina maamulka mu'asasada ayaa ka warbixiyey mu'asasada iyo ardayda ay soo saartay tan iyo markii la aasaasay waxayna dhanka kala sheegtay da'da ardayda ay qabato mu'asasada magacaygu waa macalimin sacdiya maamulaha mu'asasada jiilal khilaafa haddii aan ka warbixiyey mu'asasada wakhtigii la furay iyo inta arday ay ka qalanjibisay mu'asasada waxaa la furay waxaana ka qalanjibisay ilaa afar dafco dafcadii ugu dambeysay ee hadda aan munaasabadeeda joognane waa labaatan arday ardada hadda ka qalanjibisana waa labaatan arday oo iskugu jirta gabdho iyo wiilal shan iyo toban gabar iyo shan wiil ardada da-da aan ku aqbalnane waa ilaa ardada shan sano iyo wixii ka sarreeya ayaan ku aqbalnaa ardayga marka wuxuu xadkiisa ku egyahay hadduu wiil yahay ilaa toban sano gabdhaha laakiin waa fari ayaga ilaa darso day qur-aanka dhammaystaan waxaan sii barnaa qaybta iskuulka ayaan u gudbinaa ilaa iskuulka ayaan u dhammaynaa hadduu ilahayd mu'asasada jiilul khilaafa ayaana ka mid a mu'asasaadka waxbarasho ee ka jira wilaayaadka islaamiga ay kuwaasoo soo saaray arday badan oo qaarkood hadda macallimiin ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisinaha askarta dowladda federaalka ku leeyihiin magaalada baardheere ee gedo haashim cabdinaasir ayaa ka warramaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisan askarta dowladda federaalka oo ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka gedo rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar habeen-dheel mada ku qaaday ciidamada dowladda federaalka ah oo ku sugnaa halka loo yaqaano xerada baraxow ee degmada baardheere ee gobolka gedo welina faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha ka dhashay inta uu la egyahay taliyaha ciidamada etoobiya ayaa sheegay inaanay deked oo keliya doonaynin balse ay rabaan bad ay iyagu maamulayaan mar kale iyo cabdifataax faarax taliyaha ciidamada xabashida etoobiya ayaa mar kala jeediyey hadal uu ku muujinayo damaca etoobiyaanka ee ku aadan hantida soomaalida isagoo ka hor hadlayey kulan ay isugu yimaadeen saraakiil ka tirsan ciidamada etoobiya ayuu jenaraal berhanu julla oo ah taliyaha guud ee ciidamada etoobiya waxa uu ku celceliyey damacooda la xiriira qabsashada badda soomaaliya waxa uu sheegay berhanu inaanay doonaynin dekad oo keliya balse ay doonayaan inay bad helaan taasina ay u xusul duubaan wax kasta ayba ha ku qaadatee sida uu hadalka u dhigay በቅርብ ጊዜያት ወዲህ እንኳ እያነሳን ያለነው የወደብ ጥያቄ ጉዳይ አለ። ይሄ የወደብ ጥያቄ ጉዳይ በቀጥታ ተያያዥነቱ ከኢኮኖሚ ነው።
wax kastahana u qaadatee waxaan doonaynaa bad aan maamuli karno keliya ma ahan dekedda tani waa fursaddii labaad horay ayay inoo dhaaftay markii uu xilka hayay boqorkii minilig tan hadda ma doonayno inaannu luminno ma ahan markii koowaad iyo labaad oo mas-uuliyiinta kala duwan ee dalka etoobiya ay tilmaamaan inay doonaynin dekad oo keliya balse ujeeddadoodu tahay inay badda gacanta ku dhigaan tani oo ka markhaati kacisa damaca fog ee dowladda etoobiya leedahay oo ah inay qaadato badda soomaaliyeed warka taliyaha ciidamada etoobiya wuxuu ku soo aadayaa iyadoo maamulka la baxay somalilan uu ka been sheegayo heshiiskii m o u-ga ay la galeen dowladda etoobiya keliyana tilmaamaya in etoobiya ay dekad muddo konton sano ah siin doonaan halka madaxda etoobiya ay bannaanka la taagan yihiin inaanay dekad rabin balse ay baddoon yihiin beesha reer ugaad sharma arke ayaa beeca la gashay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib kulan ballaaran oo dhexmaray hoggaanka beesha iyo wilaayada gedo sakariyo cumar ayaa ka warramaya munaasabadan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen waxgarada ogaasyo iyo maamulka islaamiga ah ee wilaayada gedo ayaa waxaa dowro afartan iyo shan cisho socotay lagu qabtay beesha reer ogaas sharmaako oo ka mid ah beelaha sado ee degta wilaayada islaamiga ah ee gedo iyadoona ay barbar socdeen kulamo wadatashi ah oo ay qaateen waxgaradka beesha reer ogaas sharmaako iyo maamulka islaamiga ah ee wilaayada gedo waxaana gabagabada munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horreyn waxaa madasha lagu soo gabagabaynayay kulankan wadatashiga ah ee u dhexeeyey beesha reer ogaas sharmaako iyo wilaayada islaamiga ah ee gado laga soo jeediyey bayaan ka kooban dhowr qodob oo muhiim ah waxaana goobta ka akhriyey mid ka mid ah waxgaradka beesha waxaan halkan ka akhrin doonaa bayaan ka soo baxay beesha reewga sharmaake oo ka dhalatay beelweynta sida daarood wilaayada islaamiga ah ee gado waxaa ka soo baxay qodobada soo socda lambar kow beeshu waxay si buuxda u qaadatay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo fulinteeda insha allah lambar labo beesha waxay isla qaadatay garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maal insha allah lambar saddex beesha waxay baraa'ad taama ka qaadatay gaalada iyo murtadiinta haba ka dhasheen beesha lambar afar beesha waxay ka soo horjeedaa xaalufinta dhirta iyo baabi'inta deegaanka lambar shan beesha waxay baaq toobadkeen ah u diraysaa dadka ka dhashay beesha ee ku dhacay ridada lambar lix beesha waxay isla qaadatay in la joojiyo qulqulka qaxootiga dadkuna ay iimaansadaan diintooda iyo dalkooda intaas kadib waxaa isna markiisa hadlay oo mikrofoonka lagu wareejiyey guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee gado nabadoon ibraahim moxamed cigaal isagoona kula dardaarmay beesha inay fuliyaan go'aanada ay qaateen islamarkaana uu tilmaamay inay ayidayaan bayaankan ka soo baxay kulankan wadatashiga ah ay qaateen beesha reer ogaas sharmaako iyo wilaayada islaamiga ah ee gado maanta ballanta halkan aad ka qaadeen waad noo wada qaadeen reer ogaas sharmaako indhihii mareexaan baad tihiin intaasoo qarni baad mareexaan dhaqan ku hogaaminayseen ama beesha sida dhaqan ku hogaaminayseen maanta waxaa laydinka rabaa insha allahu raxmaan oo ballan aad qaateen inaad anaguna waa inku dabafaysannahay baar dheere nooga bilaaba afartankiinaan oday kolonya markaad ku gashaan maarata baar dheere go'aankii sayidka qaata sayidku muxuu yidhi canshuurkeen markuu gaalka yidhi adiga ayaa canshuur kaa qaaday buu yidhi waxaa isna sidoo kale munaasabadan dowrada sharciga ah iyo kulammada wadatashiga ah ay ku qaateen wilaayada islaamiga ah ee gado iyo beesha reer ugaas sharmaaka ka hadlay ogaaska guud ee beesha reer ogaas sharmaako ogaas maxamed nuur xirsi wixii aad maqlayseen oo beeshu ay ku heshiisay oo go'aan ahaa oo beeshu ay qaadatay oo ay rabto inay tadbiiqiso sida ugu wanaag waxay ballan ku qaadeen reer ogaas sharmaarke inay garab istaagaan shareecada anna waxaan ballan qaaday inaan ku hogaamiyo ama aan ku hago qabiilka aan naqiibka u ahay ama nabadoonka aan u ahay u doortay kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuul gabagabadan munaasabadan waxaa beesha reer ogaas sharmaako bayca ka qaaday sheekh fu'aad maxamed kalaf oo ka mid ah culummada mujaahidiinta ah isagoo ka socday hoggaanka mujaahidiinta raggaani waxay matalayaan reerka ay ka socdaan waxay u qaadayaan axdii ballan bay u qaadayaan aniguna waxaan ka socdaa mujaahidiintii baan ka socdaa mujaahidiinta bariga afrika ayaan wakiil ogahay beecdan u qabo taana waxa waaye ciddii ballantaas ka baxdo allaa la xisaabtamaayo waxaan ballan ku gelaynaa oo allah kula ballamaynaa kitaabka alle inaan u gargaarno raayada tawxiidkaan kor u qaadno xilli kastoo dhib iyo fudeed waxay jiraanba in aan diinta ilaahay u gargaarno
ma ahan kulankii ugu horreeyey ee yeeshaan wilaayada islaamiga ah ee gado iyo beelaha dega deegaanada wilaayadaasi balse waxaa marar kala duwan wilaayada islaamiga ah ee gado ay martigelisay kulamo noocan ah kuwaas oo ay kulan wadatashi ah ku qaateen qaar ka mid ah beelaha dega deegaanada maamulka islaamiga ah ee wilaayada gado islamarkaana ay ka soo baxeen warmurtiyadyo muhiim ah oo ay wada qaateen qabaa'ilada dega deegaanadaasi iyo maamulka islaamiga ah ee wilaayada gado xiisad ayaa ka taagan magaalada boosaaso halkaas oo lagu rasaaseeyey gaari ay la socdeen xubno ka tirsan qoyska taliyaha ciidamada b s f ta sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cali aadan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari oo ka mid ah deegaanada uu ka taliyo maamulka puntland ayaa waxaa ka taagan xiisad colcadeed kadib markii magaalada lagu rasaaseeyey gaari ay la socdeen xubno ka mid ah qoyska taliyaha ciidamada b s f ta ee khilaafka uu kala dhexeeyo saciidane taliyaha ciidamada b s f maxamuud cismaan oo warbaahinta qaar ay soo xiganayso ayaa sheegay in gaari laanguruusul ah oo ay la socdeen xubno ka mid ah qoyskiisa oo kasoo laabtay xagga iyo baxda lagu rasaaseeyey magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari wuxuuna sheegay inayna jirin waxyeelo ka dhalatay rasaasta mana bixinin tafaasiil intaa ka badan oo la xiriirta dhacdadan in shalay lagu rasaaseeyey qoyskiisa qaybo ka mid ah habeenkii xali waxaa magaalada boosaaso lagu soo daadiyey ciidamo badan oo ka tirsan maamulka puntland kuwaas oo wadooyinka qaar xadaday isticmaalkooda tallaabadan ayaa ilaa iyo hadda la ogeyn waxay salka ku hayso war ka soo baxay talaska ciidamada booliska ee gobolka bari ayaa sheegay inayna jirin xaalad amni oo ka jirta magaalada ciidamadana ay wataan howshooda caadiga ah ee lagu sugayo amniga dhowaan magaalada boosaaso waxaa ka taagneed xiisad ka dhalatay khilaaf u dhexeeya ciidamada b s f ta iyo maamulka puntland taas oo keentay inuu hakad galo shaqadii garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambeyntii hogaamiyaha maamulka somalilan ayaa mar kale ku celiyey in is-afgaradkii ay la gaadheen etoobiya uu si rasmi ah dhowaan u dhaqangeli doono warkaasi waxaa ka waramaya muxsin muuse biixi cabdi hogaamiyaha maamulka isku magacaabay somalilan ayaa mar kale daaha ka rogay tasriixiisii hore ee ku aadanaa dhaqangalka heshiiskii uu la gaaray dowladda xabashida ethoobiya kaasi oo uu ethoobiya ugu saxiixay qayb dhan oo ka mid ah badda soomaaliyeed xilli uu muuse waraysi siinayey telefishanka alcarabiya ee uu leeyahay maamulka aala sacuud ayaa waxa uu ku nuxnuxsaday in is-afgaradka ay wada gaadheen isaga iyo ethoobiya ee uu badda ku siiyey abay axmed dhowaan uu u hirgeli doono si rasmi ah labada dhinacna ay u saxiixi doonaan si wadajir ah
اولا وقعنا مذكره تفاهم اولويه الحكومه تكمن في تحقيق مصالحها الوطنيه والحصول على الاعتراف الدولي اما اولويه اثيوبيا فهي الحصول على منفذ بحري وقد اجتمعنا بهم لمناقشه هذه المساله waxaan heshiisa afgarad ah la saxiixannay etoobiya mudnaanteenu waa inaan helnaa danaha aan leenahay oo ay ka mid tahay aqoonsi caalami ah etoobiya waxa ay doonaysaa inay hesho marinbiyood badda ah kulanka aan yeelanayna waxaan uga hadalnay arrimahaasi sidaan kuu sheegayba mudnaanteenu waa inaan helnaa aqoonsi caalami ah diyaar ayaana u nahay inaan marinbadeed siino haddii ayna aqoonsadaan kani waa qodobka gundhiga u ah heshiiska is-afgaradka ahaa heshiiskaasna waxaan aaminsannahay inay faa'iido ugu jirto guud ahaan geeska afrika marka laga hadlayo dhanka amniga xiriirka caalamiga iyo iskaashiga ganacsiga diyaar ayaana u nahay inaan gaarno heshiiskama dambays ah waxaan filayaa inaan dhowaan la kulmi doonno etoobiya si aan u dhammaystirno heshiiska waan hubaa in heshiiska aan dhammaystiri doonno ma garanayo taariikhda kama dambaysta uu heshiisku dhacayo laakiin labada dhinacba diyaar ayay u yihiin inay saxiixaan heshiiska maxaa yeelay wuxuu xaqiijinayaa danaha wadajirka ayaan leenahay
مستعدان للتوقيع على الاتفاق لانه يصب في مصلحه البلدين المشتركه هذا هو وضع مذكره التفاهم
muuse biixi ayaa sida muuqata waxaa ka go'an in badda soomaaliyeed iyo dhulkaba uu u gacangeliyo dowladda xabashida ethoobiya aqoon-yahanada falanqeeya siyaasadda ethoobiya ee dhulka soomaaliyeed ayaana qaba in xukuumadda abay axmed ay arrintan u aragto fursad marla arag ah oo ay ku qabsan karto soomaaliya haddaanay bulshada soomaaliyeed dhexda u xiran difaacidda dalkeeda iyo kadhiidhinta muqadasaadkeeda warkii alfurqaanna waa naga intaa